waxaan qabaa inay soomaaliya ka liidato maanta isticmaalka ingiriiska iyo talyaaniga markay haysteen sababto waxa weeye markaas dadka intiisa badani inuu cadow haysto oo caddaan haysto oo gaala qabsatay way aaminsanaayeen ma aysan haysan raadiyayaal ma haysan social media hadda aynu muxuu ahaa xataa muxuu ahaa geljiraheen ay hadda wataan telefoonna ma haysan mobayle ma haysan haddana shucuurta caamka ah baa waxay ahayd war cadowgaan iska xorayna maantay dhibaatada ugu weyn waxa weeye dadkeennii baa kala qoqoban dadkeennii baa dhabarka isu jeediyey marka in laysu soo jeediyo oo la mideeyo waa muhim